waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali haddana waa mahadsan tahay adiga iyo bahda s b s somali news waa idin salaamaya marka hore iyo dadweynaha idin dhegeysta dhegeystayaashiina salaan kadib magacayga mahadulsan aan yidhahdaa waxaan u shaqeeyaa hadal oo ka tirsan melbourne football club waxaan ahay head of the social commission eeprojectada soomaalida ayaan hogaamiyaa afrikaanka aagaa degan adigoo u ballaariya dadka soomaalida ah barnaamijka waxaa fangareeyey dowlad goboleedka victoria ayaa fangareysay waxayna u fangareeyeen dadka degan afrikaanka ah degan north melbourne iyo falamanton ascafel calton iyo windham area adiga city of melbourne iyo city of manavalley iyo city of windham windham waa warabi area ayaan waxaan badanaa aan ka caawinaa foxkeenu yahay dhalinyarada inaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimaha antisocial behavior draaga iyo aan kala aan ka wacyigelino laakiin maanta waxaan usoo wacay inaan ka aan wacyigelin ka sameyno arrinta covid nineteenka soo laabtay magaalada aan deganahay ee melbourne iyo victoria gobolkaba waa yahay mahad waad mahadsan tahay maxaad marka bulshada uga sheegi lahayd arrimahan cudurka safmareenka ee covid nineteen ee hadda socda dadka soomaalida waxaan rabaa inaan ka wacyigelino uu soo laabtay cudurka hadda ujeedaa magaalada way xiran tahay maanta toddoba casho kalaa lagu daray ilaa toddoba ilaa beribu ku ekaa oo khamiis ah saddexda bisha ahaa toddoba kalaa lagu daray tobanka bisha oo khamiisa kala ah ayay wiig baa lagu sii daray ayuu soconayaa lockdownku wax kalena ma aha maanta lix kays baa la helay laba kays waxaa laga helay north melbourne primary school halkaas dadkeena soomaalidu aada ugu badan yahay carruur badan ay naga dhigtaan ayaa laga helay laba qof oo maamulka iyo macalimiinta iskuulka ah marka dadkeenu inay taxadaraan social distancinga inay aada u ilaashaan dadka aysan aada iskugu dhawaanin inta badan dadkeenu waa dadka niyad fiican xag baa lasisiiyaa gacantaa laska salaamaa arrimaha in dib looga laabto oo maaragtay waagii hore sidii aan ahayd inaan lasa salaamin iyo korkaa laiska salaamo ayay hadda arrinta kusoo laabatay marka arrimaha in lagu dadaalo testingan in la badiyo dadku inay testgareen haddii aad wax sintamisa hargab iyo xanuun yar iska dareentid iyo neefta ku qaqabanaysa iyo dhuunta ku cuncunaysa iyo kulli inaad testi samaysid sida loo ogaado xaalad say tahay aadan fududaysan walaaca hadda waxaa la aaminsan yahay cudurka inuu kii hore ka yara adkaa adkaan karo oo maaragtay magyo cusub indii ka yimi inuu noqon karo ayay hadda dhakhaatiirtu ka hadlaayeen taxadar noocaas marka dadku inay gareeyaan hadda maanta north melbourne bilinada waxaa co health ayaa waxay ka fureen vaccinationkii marka dadku inay talaalaan talaalka ay dhakhaatiirka weydiistaan dhakhaatiirtooda haddana co health ayaa fadhidaba north melbourne sida liisha bilinada in laga faa'iidaysan ku talinaya mahadow dadkan dadka soomaaliyeed ma laga yaabaa in ay qaar uba haystaan inay ceeb tahay oo ay ka sheexaan inay yidhaahdaan waxaan iska soo baadhayaa covidkii wallaahi maanta ceeb maaha baarkan adduunka hadda meel walbaa taagaya waddanka annagii uu dadka ku dhameeyey oo maaragtay aan la soconaa faamiladii maalba lagaga soo waramaa intaasaa ku dhimatay magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya ku yaalla iyo africa oo dhan iyo adduunyadao dhan dadkeena soomaalida hadda qurbaha jooga ingiriiska iyo ku nool waan la soconaa maraykanka iyo yurub dad badan ay dhintay halkan dad badan baa nooga dhintay last time ilaa koo iyo toban labaiyo toban baa somali community ee victoria uga dhintay covid nineteen ka badan baan maqlaya laakiin kulan intaasaan garanaya laakiin dad baa igula xataa sagaal iyo toban qof meelahaas waa gaarayaan laakiin inta aaskood ka qayb galaa intaa u badan marka inaan la fududaysan oo maaragtay cudur waa ilaah keena wey cudurkuna wax jiro wey oo maaragtay diinteena noo sheegaysa marka iyo dhaqankanaga labada waa sheegaya in cudurku jiro loo dhinto lagu xanuunsado laga kaco marka laakiin inaan ka taxadirno waa arrin muhiima diinteenaan ogol marka umalayna maanta qof soomaaliya oo ka xeeshoona covid nineteen baa igu dhacay inuu jiro wax jiro adduunka dhan hayo wey ma aha wax hadda anaga nagu eg waa gartay lacalla haddii uu qof soomaaliyeed ku dhaco waxaan horay u maqlay anigu in ay dad ama qaraabo ama asxaab ha noqdaane la sheegay in ay soo booqdeen qofka iyo gurigiisii ay ugu tageen arrintaa maxaad ka odhan lahayd haarun wey arrintaa taxadarka waxaan leeyahay wey social distancinga iyo halla la bilaabo dadka soomaalida ah way kuma fiicna arrimaha ah waxaa qalbiga kusoo dhacayo qof ku tacsiyeeyey laakiin qofkii maxaa u tacsiyeysaa ama xanuunkii soo booqataa xanuunsan yahay cudurka cudur laiska qaadaya ah marka maadaama cudurka cudur laiska qaada ha isu tegina diinteenaan la odhanaysa xilligii hadda nebiga alai salatu salaam dad daacun ku dhacay oo magaalo ahuli yaana la gelin yaana laga soo bixin wax kale maya waa karantiin waayo in dadkii la karantiin gareeyo oo dad kale aysan ku faafin ummadihii kale iyagana gudahooda wixii maaragtay laga daaweyn kan laga daaweeyey marka qof xanuunsan inaan loo tegin qofa xanuunsanayn ba hadda salaamin baa lagu leeyahay social distancing wuxuu caddeynayaa in dadku dushaa iska salaamaan inay dadku maaragtay ay ay maaragtay maska xirtaan oo neeftooda celiyaan muxuu aha inay gacmaha la dhaqdo arrimaha ku fiicanna da muslimiinaan intaa weysanayna marka waxaan ku talinayaa in social distancing la xoojiyo qof xanuunsan ha booqan haddii la yidhaaha qof baa dhintay faamilka ka dhintay arrintaa u dhintana yaan la booqan lagu cararin dadka muslimiinta u qaabilsan unbaa de aaska wixii diyaarinaya iyo wixii loo ogolay inay tagaan laakiin hadda arrintaa ma wejista cudurkan hadda waxuma leh sida hore inuu ka fudud yahay laakiin annaga nagu xiran tahay inaan ku dadaalno inaan social distancing sameyno inaan taxadarno inaan guryaheena joogno sharciba hadda socda magaalada waa ogtihiin haddaadan exercise aadaynin ama aadan soo adeeganaynin gurigaaga joog marka guryaha inaan joogno dhalinyaradoo kale waan ogahay dadkaas waa ku adagta inay guryaha joogaan in social distancinga iyo lagu dhiirigeliya maaragtay inaysan haggis siin iyo arrimahaas oo dhan dhalinyaradu inay iska ilaashaan markay kubadda ciyaaraan wiilasha waa arkay xawdka isku dhuftaan qolinka baaska ciyaara qolinka sokada ciyaara kulliba in arrimaha dhan ay joojiyaan dhalinyarada waalidiinta ay ka wacyigeliyaan loo sheego inay hawada ay xirtaan afka xirtaan aysan dadka u baasgareen neeftooda cudurkan cudur hawada laga qaaday wey cabdimusaa la socoteen marka waa in dadku ay social distancy badan sameeyaan ma laha inay isbooqdaanba inay isu tagaan ama qof walba gurigiisa inuu joogaa hadduusan arrimaha u bixin siday dowladda tiri haddii kale ganaax baa imaanaya mahad ee dadka guryo joogta oo haweenka iyo dadka waaweyn oo laga yaabo warka radioga iyo online-kuba inaanu gaadhin ma ka fikirteen ama ma haysaa hab warkaa loo gaadhsiin karo sida in guryaha loogu tago oo kale maya telefoonna u dirnaa inta badan dad badan baan telefoona kula hadalnay oo aan ku wacyigelinaan dhahnaa arrintaas ajiska guryihiina jooga haddiina adeeg soo gadanaynin ama aydan socod yar qofka socda oo u baahan yahay exercise inuu sameeyo lugeyn karaa loo ogoliyaa aaga gurigiisa ilaa five kilometer inta gurigiisa u dhow inuu ku lugeeyo waa loo ogol yahay marka saasaan kula talinaa telefoona loo diraa inta badan soomaalida runta oral weeye idaacaddan oo kalena waa faa'iida u dad badan baa dhegeysta oo la socda ama messajka ay dhegeystaan isku gudbiya dadku waa families iyo qaraabo iyo asxaab iyo toban qof labaatan qof maalinta kusoo wacaya amaad wacaysa cabdinurow marka dad ka shaqeeyna waa jiraan oo dadka la hadlo oo telefoona u diro wacyigeliya oo anaga hadda nala shaqeeya tiimkeenna marka annaguna waan sameynaa telefoona u dirnaa waa la hadalnaa isgaarsiiyaan dhahnaa iyaga inta badan isgaarsiiya soomaalida hal arrinta ku fiican yihiin waa dad xagga oralka af ingiriisa lagu yihahdo laakiin dad maarata hadla dad ummad waxaana xagga hadalka wax su gaarsiin karaa sida gabayada iyo maaragtay taarikhdeenu ahayd waa gartay mahad ugu dambayn idinka urur ahaan sidee buu u saameeyey shaqadii aad bulshada u qabanayseen xanibaadani markay noqoto xaggii cayaaraha iyo la shaqayntii dhallinyarada iyo isu keenidoodii walaa wn way way way way way way xaniban tahay iskuulka online baan ka dhignay iskuul baa jira star support center laga caawiyo oo dhe star squad waalidiinta ka qayb geli jiray waa la hadlay online meelmaha ka soo geliyaan laga support gareeyo laakiin dee lasuma imaan karo dhaawacda gaari noocaas sports iyo miitinno iyo waxaan u badneen employment dhalinyarada shaqada la geenayo la arko cv lala diyaariyo marka shaqooyinkani waxay badnaayeen face to face hadda dib bay u dhacday laakiin wax badan maaha sida hadda la qiyaasayo haddii laba wiik afar toban casho ay kusoo dhammaato waa sida hore waa dhaamayna bahalkun hadda waa kolley stateku iyo dowladdu waa taxadaraysaa inay inay maalingareeyaan si fiican bayna u wadaan aad baa umahadsantaa just in dadkeedna ay taxadarka indhaha furaan nood melbourne hadda waa aagaas waxbaa laga sheegay iskuulka primariga ah marka in dadku ay kala fogaadaan iyaga ay taxadaraan haddii wax xanuuna qofka uu dareemo isoo testi gareeyo vaccinationka uu dhakhtarkiisa la hadlo ay ka faa'iidaystaan koo hel hadda xarun bay ka furatay bilinka nodalbon in la tago dhakhaatiirtii baa joogta aad vaccinationka qaadataan dadka aad baan u mahadsantiin bahda s b s iyo cabdinurow
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho